Tababar ku saabsan sinnaanta xogta la baahinayay ee xarumaha warbaahinta ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne kaasoo socon doona muddo saddex maalin ah waxaana ka qayb galay tababarka saddex iyo labaatan wariye oo ka kala socda xarumaha warbaahinta magaalada Beledweyne kaasoo lagu qaadan doona cashiro muhiim ah Farxiye Maxamed Kheyre gudoomiyaha gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa ka warantay tababarkan iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay maanta waxaa noo furmay tababar saddex maalmood soconaya kaasoo ayna ay qayb ka yihiin wiilasha iyo gabdhaha ka shaqeeya xarumaha warbaahinta magaalada Beledweyne iyo wakiil wareedyada xarumaha waaweyn ee dalka ku yaala in barnaamijka waxaa loo qabtay labaatan iyo saddex wariye waxa uuna ku saabsanaa sinaanta xogta la baahinayo ragga iyo dumarka marka laga hadlaayo in sinaan shaqo wiilasha iyo dumarka saxafiyiinta ay jiraan in dadka la wareysanayo si siman loo soo wareysto dumarka laga qaybgeliyo barnaamijyada siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada in sheekooyinka caadiga ah inta badan raggaa u badan dadka goobjoogayaasha dhibaatooyinka marka meesha ay ka dhacaan dadka la wareysto dumarku in muhiim loo arko in codadkooda la siiyo si ay talada waxay uga yeeshaan dalka hadday noqon lahayd toosinta hadday noqon lahayd dhibaato dhacday ku baaqida nabadda iyo doorkoodii marka doorka haweenka markasta waa muhiim aqabada ugu badan oo wariyaashu mar kastaba ay sheegaan waxaa ka mid ah in dadka la wareysanayo gaar ahaan dumarku aysan jeclayn inay miidiyaha la hadlaan laakiin inay miidiyuhu muhiim ee tahay sababtoo ah dhib marka uu dhaco hooyoo ku dhacaa xalkii laakiin ragga keliya haayo maadaama haweenku ay yihiin qaybaha ugu badan oo bulshada dhibaatada ugu badanna ku dhacdo waa muhiim sinaan inay jirto codadka iyo sheekooyinka iyo warbixinada la baahinayo qaar ka mida ka qaybgalayaashii tababarkan ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen tababarkan waa mahadsantihiin tiimka berlula maanta waxaa halkaa nooga bilowday tababar ay fulinayaan amaba ay qeyb ka yihiin ururka suxufiyiinta haweenka soomaaliyeed kaasoo inta badan looga hadlayay sidii loo dheelitiri lahaa sidii ay u heli lahayn xoogaha waa xooga ragga iyo dumarkaba waa maalintii koowaad waxaana inta badan lagu falanqeeyey lagu dooday siday dumarka qeyb ugu yihiin inay la jaan qaadin karaan siday ragga oo kaleet ay qeyb uga noqon lahaayeen sida ay dumarka ay sida ay ragga uga shaqeeyaan ay dumarkuna ay qeyb uga qaadan lahaayeen waa maalintii koowaad wax badan aan faa'iidnay sidoo kale waxaan rajeynaynaa in labada maalmood oo soo socotana aan qayb ka noqon doono aadaan umahadsantiin
runtii maanta tababarka waxaan ka mid noqonnay dadkii ama dhalinyartii ka qayb qaadanaysay waana ku faraxsannahay tababarkan oo looga hadlayay sinaanta iyo cadaaladda in ku wada shaqeeyaan ragga iyo dumarka warbaahinta marka waa ku faraxsannahay labada berioo kale oo soo socotana waxaan rajeynayaa in si wanaagsan aan u qaadan doono waana mahadsantiin
xawa maasan tahay oo kasoo dhaweynaa halkan maanta waxaa noogu furmay tababar socdoon ilaa saddex maalin kaasi ay wado amase ay soo jeedinayso ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee haweenka s w j o maanta waa noo furmay saddexda biloo soo aadan wuu noo socdoonaa waxaan rajeynaa inaan wax badan ka faa'iidno oo yacni aqoona oo naga maqan nagu soo kordhi doonto aad aa umaasan tahay tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doono dardargelinta howlaha saxafiyiinta magaalada beledweyne